ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sideedda bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah howlgalka duufaanta al aqsa oo galay maalinkii toddobiyo tobanaad iyo yuhuudda oo weli duqaymo arxandarra ah ka geysanaya khaza isku day ay ciidamada yuhuudda ku doonayeen inay ku soo galaan jiida khaza oo la fashiliyey kuuriyada waqooyi oo mas-uuliyadda waxa ka socda khaza dusha kaga tuurtay dowladda maraykanka jo biden oo kula taliyey netanyahu inuu dib u dhigo duulaanka lugta ah ee uu ku gelayo khaza daaci ka soo jeeda dhulka filistiin oo ay qoyskiisa ku shahiideen duqaymaha yuhuudda oo jeediyey kelimad gilgishay muslimiinta iyo muxuu u horseeday howlgalka duufaanta al aqsa yuhuudda iyo ra-iisul wasaarahooda netanyahu qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka weerarkii ugu horeeyey oo ah midka folkafool ah ayaa gudaha jiida khaza wuxuu ku dhex maray ciidamo ka tirsan yuhuudda iyo dagaalyahanada cisudiin al qasaam bayaan ka soo baxay garabka militariya cisudiin al qasaam ayaa lagu sheegay inay kamiin u dhigeen ciidan yuhuud ah oo kasoo gudbay bariga magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta jiida khaza kadib markii ay dhowr mitir gudaha usoo galeen jiida khaza waxaa bayaanka intaa lagu raaciyey in mujaahidiinta cisudiin al qasaam ay dhex galeen ciidanka yuhuudda ee gudaha usoo galay jiida khaza islamarkaana ay burburiyeen dabaabad ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale laba gaari oo noocyada cagafta ah ciidanka yuhuudda ayaa markii dambe lagu qasbay inay ku laabtaan deegaanadii ay kasoo duuleen iyagoo ka cararay gawaaridii goobta looga burburiyey militariga yuhuudda war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidankooda ay la kulmeen weerar toos ah oo ugu yimid kooxo hubaysan oo filistiiniyiin ah islamarkaana weerarkaasi looga dilay hal askari halka sidoo kale laba askarin ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaa sidoo kale bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka yuhuudda lagu qirtay in kooxaha muqaawamada ay burburiyeen gaari dabaabad ah oo ay saarnaayeen ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale gaari cagaf ah oo taabacsan askarta yuhuudda weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee jiida khaza ku dhex mara mujaahidiinta filistiin iyo askarta yuhuudda tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa toddobiyo toban maalmood ka hor dhinaca kale waxaa halkooda kasii socda duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha yuhuudda kuwaasoo si arxandaro ah u garaacaya dadka muslimiinta ee ku dhaqan jiida khaza maanta oo keliya waxaa lasoo sheegayaa in ugu yaraan shan iyo labaatan duqayn ay ka dhacday gudaha jiida khaza kuwaasoo ay ku shahiideen boqolaal ruux oo muslimiin ah oo badankood ahaa caruur iyo haween tirada shuhaadada muslimiinta filistiin ayaa hadda maraysa in ka badan shan kun oo qof halka dhaawacyaduna ay tobannaan kun yihiin waxaana weli reer khaza ay wajahayaan go'doon dhan weliba ah
وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan warar xiriir la leh howlgalka duufaanta alaqsa iyo duqaymaha yuhuudda ku garaacayaan jiida khaza waxaana isku soo dubaraday oo halkan ka soo jeedinaya zakriya cumar kuuriyada waqooyi oo mas-uuliyadda waxa ka dhacaya khaza dusha kaga tuurtay dowladda maraykanka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa maanta oo isniinaha dagaalada ka socda jiida khaza ee u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidamada gumaysiga yahuudda oo galay isbuucii saddexaad waxaa mas-uuliyadda waxa ka socda khaza ay dusha kaga tuurtay dowladda maraykanka sida lagu sheegay wakaalada rasmiga ah ee laga leeyahay wadanka kuuriyada waqooyi waxaa xaalada ka taagan bariga dhexe ee sii cakirmaysa iyo dilalka aan tirada lahayn kuwaas oo marba marka ka dambe kusii kordhaya mandiqada ay u sababaysay taageerada joogtada ah ee maraykanku siinayo maamulka yahuudda sidoo kale maraykanka ayaa lagu eedeeyey inuu ka tallaabsaday codka fitoga iyadoo uu u adeegsaday inuu ku garab istaago maamulka yahuudda ee xasuuqa ka wada deegaanada jiida khaza islamarkaana ay ku diiday mashruuc lagu doonayay in kaalmo bili-aadinimo lagu gaarsiiyo deegaanada ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee dhibanayaasha noqday duqeymaha bahalnimo ee maamulkaasi ka geysanayo deegaanada jiida khaza waxa ay kuuriyada waqooyi u aragtaa dadaalada maraykanka iyo kuwaafaqitaanka midooda yurub uu ku waafaqay arrintaasi maraykanka aysan ahayn tallaabo waafaqsan shuruucda caalamiga ah dhanka kale bayden ayaa kula taliyay maamulka yahuudda inay dib u dhigaan howlgal xagga dhulka ah oo ay ka fuliyaan magaalada khaza sida uu tabiyey wargeyska ka soo baxa dalka maraykanka ee new york times isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan ah maamulka bayden ayaa kula taliyay yahuudda inay dib u dhigaan howlgal xagga lugta ah oo ay ku qaadaan magaalada khaza iyagoo ka faa-iideysanaya wakhtiga ah ayuu kula taliyey bayden inay awoodda saaraan sidii ay ku sidaysan lahaayeen maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada sida ay sheegeen mas-uuliyiin amerikaan ah washington waxa ay doonaysaa inay waqti kasbato cabsi ay ka qabto weeraro lagu beegsado masaalixdeeda oo ka dhici kara mandiqada waxay intaasi ku dareen in wasiirka difaaca ee maraykanka lowd aston uu taladani u qaaday maamulka yahuudda sida uu sheegay wargeyska new york times isagoo soo xiganaya mas-uul uu ku tilmaamay mid ka warhaya wadahadalada u dhexeeya xarakada xamaas iyo maamulka yahuudda kaas oo ka digay duulaan kasta oo xagga bariga ah inay sii adkeyn doonto suurtagalnimada in la sii daayo maxaabiista ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada kuwaas oo ku dhawaaqay howlgalka loogu magacdaray duufaanul aqsa toddobadii bishii oktoobar mar wax laga weydiiyey madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden haddii uu kula talinayo maamulka yahuudda inay dib u dhigaan howlgal xagga dhulka ah oo ay ku qaadaan magaalada khaza ayaa waxa uu ku jawaabay in arrintaasi uu kala hadli doono ugu dambeyntii warbaahinta maamulka yahuudda ayaa ka digay in galitaanka khaza aysan ahaan doonin wax sahlan khubaro ku takhasusay arrimaha caskariga islamarkaana horey xilal uga soo qabtay maamulka gumaysiga yahuudda ayaa waraysiyo ay siiyeen warbaahinta maamulka yahuudda waxa ay ku sheegeen in galitaan howlgal dhulka ah oo lagu qaado khaza aysan ahayn wax si fudud loo samayn karo iyagoona ka codsaday maamulka yahuudda in mudnaanta koowaad ay siiyaan sidii ay ku soo deysan lahaayeen maxaabiista ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta reer falastiin sida ay soo tabinayso qanaadka saddex iyo toban ee uu leeyahay maamulka yahuudda qaar ka mid ah khubarada xagga caskariga iyo sirdoonka oo horey xilal uga soo qabtay maamulka gumaysiga yahuudda ayaa waxa ay tilmaamayaan in weerar xagga bariga ah oo lagu qaado magaalada khaza in uu noqdo mid si aad ah loo daraaseeyey islamarkaana aragti mustaqbal ah lagu eegay dhanka kale jenaraal horey xil uga soo qabtay maamulka yahuudda ayaa ku tilmaamay howlgal xagga dhulka ah oo lagu qaado magaalada khaza aysan ahaan doonin wax iska sahlan waxa uu mas-uulkan hore carabka ku dhuftay kalsooni darada askarta yahuudda kasoo wajahday ra-iisul wasaarahooda benyamin netanyahu isagoona mas-uulkan netanyahu ku tilmaamay mid khatar ku ah jiritaanka maamulka sahayinada sidoo kale mid ka mid a mas-uuliyiinta horey xilka uga soo qabtay shabakada sirdoon maamulka yahuudda ayaa kulan ay la yeesheen qanaadka laba iyo toban ee maamulka yahuudda uu leeyahay ayaa waxa uu sheegayaa isagana in mudnaanta koowaad ee dagaalka maamulka yahuudda in uu ka dhigo sidii uu kaga fikiri lahaa maxaabiista ku jirta gacanta dagaalyahanada muqaawamada iyadoona uu tilmaamay in maamulka yahuudda uu maanka ku hayo istaraatiijiyada dagaalkan caalamiga ah sidoo kale mas-uul isna horey xil uga soo qabtay howlgallada ay fuliyaan maamulka yahuudda ayaa waxa uu tilmaamay in mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee dagaalka socda ay qayb ka tahay sidii uu kaga fikiri lahaa maamulka yahuudda dib u xoreynta maxaabiista ku jira gacanta kooxaha muqaawamada waxa ay qayladhaanta madaxdan maamulka yahuudda imaanaysa iyadoo afhayeenka dagaalyahanada cisudiin alqasaam uu sheegay tirada maxaabiista ay gacanta ku hayaan inay gaarayaan laba boqol ilaa iyo laba boqol iyo konton arrintaas oo ah midda walwalka ku haysa maamulka gumaysiga yahuudda
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa addaaciya maxmuud alxasanaad wuxuu ka mid yahay ducaadda dhallinyarada ee muslimiinta ee aadka looga yaqaano baraha internetka wuxuu daacigan qoyskiisa ku waayey duqeymaha ay yahuuddu ku garaacayaan jiida ghaza maalinkii toddobiyo tobanaad oo xiriir ah kelimad uu soo dhigay barta uu youtube-ka ku leeyahay ayuu addaaciya maxmuud alxasanaad wuxuu kula hadlay reer ghaza iyo mujaahidiintooda
وما زال الرجال وما زال الأبطال لم ينتهي زمن الصحابة بعد ما زالوا يسيرون على ذات الدرب لم يكلوا ولم يملوا ما زالوا يواصلون المشوار فكم من عمير بن الحمام الآن في شوارع غزة ينسج ذلك الجهاد وينسج, تلك وينسج تلك البطولة من جديد كم من عمرو بن الجموح الآن في شوارع غزة وفي شوارع إدلب يعيد لنا درب الجهاد ويعيد لنا درب الشهادة لم ينتهي المشوار وما زال الطريق طويل وما زال أمثال الزبير وطلحة وعمير وخباب وخبيب وما زال أمثال الرجال يواصلون الطريق أحبتي تعود البطولة والملحمة من جديد ليسطرها أبطال غزة ليفتحوا صفحة جديدة من التاريخ يا كاتب التاريخ يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات ما زال أبطال غزة يصوغون التاريخ من جديد لم ننسى ولن ننسى صبيحة يوم السابع من أكتوبر تلك الصبيحة التي غيرت مجرى التاريخ تلك الصبيحة التي أوصلت لهذا العالم أن إسرائيل وهم في وهم وأن إسرائيل سراب في سراب تلك القوة المدججة وذلك الجيش الذي لا يقهر قهره أبطال غزة ذلك الجيش الذي تخافه جيوش العالم ذلك الجيش الذي يقف ليضرب له حكام العرب السلام خوفا وخجلا مردغه أبطال غزة في التراب وداسوا عليه بالبساطير فقف اليوم لغزة وحي من فيها قف اليوم لغزة وحي من فيها إن أسود الله تحميها لله دركم يا أبطال غزة لله دركم يا رجال غزة والله إننا نضع أبطال غزة تاجا على رؤوسنا كيف لا والله وقد رفعوا رؤوسنا كلنا حق لنا والله أن نضرب لهم سلام الرجال وسلام البطولة عليك السلام يا غزة صبحا ومساء عليك السلام وأنت تقاتلي عليك السلام وأنت تجاهدي عليك السلام وأنت تقدمين الدماء والأطفال والنساء والرجال والأشلاء في سبيل الله عليك السلام يا غزة يا حبيبتي يا غزة يا قرة عيني يا غزة رفعت رؤوسنا والله يا أبطال غزة رفعتم رؤوسنا يا رجال غزة رفعتم رؤوسنا يا أبا عبيدة رفعت رأسنا يا مجاهدي غزة يا مقاومي غزة رفعتم رؤوسنا عالية لله ضركم وعلى الله أجركم يا ربي ترى حالنا ولا يخفى عليك مآلنا يا ربي ترى في غزة الآن شبابا سجد وشيوخا ركع وأطفالا رضع تهدم عليهم المباني وعائلات يا ربي تمسح بأكملها من السجن المدني يا ربي ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواه يا ربي ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواك يا ربي حرك جند السماء يا ربي حرك جند السماء يا ربي حرك جند السماء يا مدرك التارات أدرك تأرنا يا مدرك التارات أدرك تأر الأطفال يا مدرك التارات أدرك تأر الرضع يا مدرك التارات أدرك تأر النساء يا ربي تراهم وترى دموعهم وترى أنينهم يا ربي غزة يا ربي غزة يا رب غزة يا رب كن لهم عونا ونصيرا وناصرا ومعينا اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بمن خذلهم اللهم عليك بمن تركهم وحدهم يا رب العالمين
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay yuhuudda iyo ra-iisul wasaarahooda netanyahu muxuu u horseeday howlgalka duufaanta alaqsa waa ciwaanka warbixin uu halkan ka soo jeedinayo muxsin xasan xaaji waxaa maalinkii toban iyo toddobaad oo xiriir ah galay howlgalka duufaanta al aqsa kaasoo aroornimadii sabtiga ee toddobada bishan aynu ku jirno ee oktoobar ku dhawaaqeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee ku sugan jiida khaza howlgalkan ayaa horseeday khasaarooyin badan oo dhabarka loo saaray yahuudda sahyuuniyadda ah oo uu daadihinaya maraykanka oo uu howlgalkan bannaanka keenay sida indhala-aanta ah ee maraykanka oo ku xatireen jiray dimuqraadiyadda iyo insaaniyadda u garab istaagay yahuudda dulmifalayaasha ah yahuudda ayaa howlgalka looga dilay ku dhowaad laba kun yahuudi ah iyo dhaawaca tiro ku dhow afar kun iyo qofaalka boqolaal maxaabiis ah oo iskugu jirto askar saraakiil madax ka tirsan maamulka yahuudda iyo dadka yahuudda ah ee xoogga lagu deegaameeyey sidoo kale howlgalka ayaa bannaanka keenay tabardarrida maamulka yahuudda isagoona ka fiiqay xuubkii awood sheegashada wuxuu sidoo kale horseeday baaba-a gebi ahaanba guutadii loogu magacdaray khaza ee loo dhisay inay ka hortagaan weerar weliba oo ka imaan kara kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ah ee ka dhan a yahuudda xoogga ku haysata dhulka muslimiinta guutadan ayaa ahayd guutada uu maamulka yahuudda ku seexdo isagoona ku qalabeeyey hub iyo isgaarsiin midii ugu casrisaneed ee ugu tayeysneed laakiin gebi ahaanba waxaa tirtirmay magacooda kadib markii ay noqdeen wax la dilay wax ku maqan gacanta guutooyinka muqaawamada iyo kuwa isbitaallada xaalad aad u adag ku wajahaya wuxuuna soo dedejiyey howlgalkan tabardarre dhaqaale ballaaran oo soo wajahday maamulka yahuudda natiijooyinka howlgalka duufaanta waxaa ka mid ah barakaca ku dhowaad laba kun oo yahuudi ah cabsi ay ka qabaan muqaawamada sida uu qoray wargeyska yahuudda ee times of israel waxaa intaa sii dheer rucbiga iyo argagaxa soo food saaray yahuuddii sanado badan ku naaloon jirtay gumaadka abriyada muslimiinta ah ee reer falastiin kadib toban iyo toddoba maalmood oo uu socdo howlgalka duufaanta al aqsa waxaa xaalad aad u adag wajahaya ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu waxaana soo food saaray laba cabsi mid uu ka qabo haliyeeyada muqaawamada reer falastiin iyo mid kale oo uu ka qabo dadka yahuudda ah ee uu ra-iisul wasaaraha u yahay ayagoona hadda baraha bulshada u marinaya su-aalo aad adag oo ay ka mid yihiin aaway awooddii militari iyo midii sirdoon ee aad nagu seexin jirtay aaway dhaqaalihii reer galbeedka kugu xarqin jireen iyo aaway dadkeennii ay qafaasheen muslimiinta reer falastiin sidoo kale qoysaska qaraabadooda maxaabiis ahaan ugu jira gacanta guutooyinka muqaawamada ayaa ku hanjabay inay dalka gilgili doonaan haddii loo soo badbaadin waayo dadkooda sidoo kale waxay sheegeen in haddii weerar gudaha loogu galaayo magaalada khaza lagu qaado cidda ugu horreysa ee ku nafwaanaysa inay tahay dadkooda ku jira gacanta guutooyinka mujaahidiinta waxaana dhulalka yuhuudda xoogga ku haysata ka soconaya dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah netanyahu iyo siyaasadiisa ku dhisan gumaadka birmigeydada iyo dadka rayidka ah sababo ku aadan tirada dhimashada yuhuudda ee aadka u korortay iyo argagaxa marba marka ka dambeeya soo wajahaya dadka yuhuudda oo ay ka qabaan sawaariikhda haliyeeyada muqaawamada waxaa xalay weerar ku qaaday guriga netanyahu dibadbaxyaal yahuud ah kuwaasoo dalbanayay qaraabadooda ka maqan in loo soo celiyo sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda waxaa soconayay mudaaharaadyo ka dhanna netanyahu laakiin waxay sii xoogeysteen wixii ka dambeeyey markii uu bilaabmay howlgalka tuufaanul aqsa kaasoo bannaanka keenay fulaynimada cajuuskan ra-iisul wasaaraha u ah qaybo badan oo ka mid ah dadka yuhuudda ayaa ka hor imaaday duqaymaha lagu gumaadayo dadka reer falastiin laguna garaacayo xeendaabka ghaza iyo daanta galbeed mana aha inay u dirnaxayaan shacabka dulmanaha ah ee reer falastiin balse waxay cabsi ka qabaan nolosha dadkooda maxaabiis ahaan ugu jirta gacanta muqaawamada abu cubeydah oo ah afhayeenka guutooyinka cisudiin alqasaam garabka militari ee xarakada muqaawamada xamaas ayaa sheegay in duqaymaha cashwaayiga ay yahuuddu ka geysanayaan jiida ghaza iyo gudaha magaalada ay galaafteen nolosha labaatan iyo laba ka mid ah maxaabiista yahuudda لكننا نؤكد بأن العدوان الصهيوني الغاشم على المباني والبيوت وقصف البنايات دون سابق إنذار أدى إلى فقدان 22 أسيرا منهم لحياتهم حتى الآن وكان آخرهم الأسير الصهيوني الفنان جاي أوليفز 26 عاما من سكان تل أبيب الذي قتل أول أمس في القصف المتواصل على شعبنا في عموم قطاع غزة
si taasi la mid ah waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaalka askari yahuudi ah oo aad ugu qeylanayo benyamin netanyahu aflagaadana u geysanayo xilli uu booqasho ku tegay mid ka mid ah xerooyinkii ay burburiyeen muqaawamada askariga yahuudiga ayaa yidhi imaqal waa la dilay dhammaan asxaabtayda dowladeennii adiga ayaa burburiyey waxaa tahay dulli aan damiir lahayn ayuu askarigu yidhi intuuna dhexgelin taliyihiisii asaga ka sarreeyey sidoo kale janalka kiibah ee ku hadlo afka cibriga ayaa soo guuriyey tasriixaad uu jeediyey hogaamiyaha mucaaradka ninka lagu magacaabo yaayiir laabiid kuwaasoo uu ku weeraray netanyahu asagoo ku tilmaamay iskudayada uu ku doonayo netanyahu inuu ku xaqiijiyo wax guul u eg inay yihiin kuwa dullinimo iyo fulaynimo ay ka muuqato laabiid ayaa hadalkiisa ku daray netanyahu hadduu rabo inuu badbaadiyo nolosha ciidankeenna iyo sharaftiisa waa inuu ku fikiraa caqli fayow waa inuu ka fogaadaa ayuu yidhi tallaabooyinka taban ee maamulkeenna dumin kara laabiid ayaa weerar afeedkiisa kusoo gunaanaday netanyahu waa nin keliya hadal iyo goodi yaqaano waxqabadkiisuna aad u hooseeyo marka waa inuu ka tanaasulaa caqliyadda ka qaylinta baraha bulshada waa inuu wajahaa xaqiiqada ayuu yidhi dhanka kale waxaa weli soconaya duqaymaha aan loo meeldayayn oo ay yahuudda ku garaacaysa dadka muslimiinta ee degan ghaza yahuudda ayaa si gooni ah u beegsanaya goobaha ay dadka ku badan yihiin iyo kaabayaasha ay bulshada ka maarmi karin sida isbitaallada madaariista waxbarashada iyo xarumaha ganacsiga magaalada ghaza ayaa wajahaysa xaalad aad u adag tirada shuhadada muslimiinta ayaa maraysa in ka badan afar kun oo ruux halka dhaawaca uu yahay in ka badan labiyo toban kun oo ruux kooxaha muqaawamada ayaana ku hanjabay inay yahuudda ka xisaabin doonaan gaboodfallada iyo ibaadada ay ka geysanayaan ghaza iyo daanta galbeed وإننا هنا نؤكد من جديد لأبناء شعبنا المرابط الأبي وكذلك للعدو الصهيوني ولكل العالم بأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو امر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله ونحن جاهزون بمعيه الله للتعامل مع اي قوه غاشمه يزج بها العدو الى غزه فلن تكون غزه الا كما كانت دوما مقبره لغزاتها ونقول لهذا العدو ان رمال غزه ستبتلع عدوها وسيكون دخولكم الينا يا حثالة الأمم فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على جرائمكم التي ارتكبتموها طيلة الأيام الماضية ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله